Guddoomiyaha degmada Barawe Cumar Cabdulle Maxamed iyo kormeerayaal buundooyinka degmada Barawe iyadana weheliyayeenka ku-xigeenadiisa iyo xubno kumid ee golaha deegaanka degmada Barawe kormeerka intuu isa dareeriya weliba guddoomiyaha use hindhindheen ka sameeyay dhismooyinka ku dareerinka buundooyinka welibana usa kormeerka kurada ku warbiyay kormeershay usocona anka baaqiya shacabka iyo ku dheeradaha goobo biimareenada maadaama lagu gudi jaraa xili roobeedka barnaamijkan oo hadda aan soo marnay oo ah togan magaalada ka soo dego dalcadda ka soo dego oo magaalada soo dhex maro oo badda gala togaas sidaan sidaan sidaan soo wada aragnayba togaas wuu duugmay wuu duugan yahay waxaa ka baxay geedo waxaa ka baxay qashanaa lagu shubay ciiddii baa dib ugu laabatay qaar baa hataa ari ku dul ootay marka togaas wuxuu u baahan yahay meelo in la qodo la hagaajiyo ayuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay buundooyin oo ilaa dhowr buundo ah marka togaasi wuxuu baabi'inayaa oo khatar ku yahay magaalada inteeda badan haddii aan wax laga qaban magaalada inteeda badan waxaa laga yaabaa dadka inay soo arki jireen haddana xilli roobaadkii ayaa lagu jiraa horta ugu horeyn waxaan rabaa inaan degnin u diro dadka degan agagaarka toga inay la socdaan xilliga xilli roobaadka lagu jiro oo togoo biyuhu soo soo deynaya soo bitaacaya saa daraaddeed waxaan dignin ugu dirayaa inay la socdaan oo ay ka fogaadaan ayna ka warqabaan oon maarata uusan dhibaataynin tan labaad waxaan rabaa inaan idhaahdo dadka qurbo joogta ah ee magaaladan ka soo jeeda caasimadda koonfur galbeed barawe ee qurbaha ku nool meel walba ay joogaan waxaan rabaa inaan idhaahdo deegaankiina kaalay maarata insha allahu tacaala dadkan ka caawiya ugu horreyn waxba waxbaa ka daran magaalada waxyaabo badan oo daran oo isdul saaranaa jira waxaan rabnaa laakiin hadda in arrinkaas inaad wax ka qabataan kaalin aad ka geysataan waxaan kaloo rabaa haddii ilaah yidhaahdo waxaan rabaa dadkaas qurbaha jooga waa u digaya insha allah tacala meel walba ay joogaan waxaan ka codsanaynaa inay meesha insha allah tacala ilahi idinkiis waa waan ay wax ka qabtaan waxaan rajaynaynaa inay wax ka qaban doonaan haddii ilaah yidhahdo maadaama deegaankoodu yahay oo burburna baahsanna oo ka jiro waxaan kaloo rabaa inaan idhaahdo oo baaq u diro hay-adaha caalamiga hay-adaha deeqbixiyaasha inaan idhaahdo kaaliya kala shaqeeya buundooyinaa loo baahan yahay waxyaaba badanaa loo baahan yahay togaasi waxyaabaha magaalada qarribaya uu ka mid yahay oo magaalada bilicdeeda dilaya saa daraaddeed kaaliya ka saacida insha allahu tacala reer baraawe barnaamijka kaaliya ka saacida insha allahu tacala waxaa kaloo rabaa inaan idhaahdo reer baraawe idinkuna u kaca iskaa wax u qabso u kaca oo barnaamijyada noocan oo kale ah sida geedkan geed yuhuudka kaali wax ka qabta oo dhibaatada ku hayo dhibaatada ba'an ku haya magaaladan waxyaabaha hadda tog duugina qayb ka ah insha dadka baraawan insha allahu tacala waxaan rabaa inaan idhaahdo saas wax u qabsada isku tashada nina nin wax uma qabto wax isii wax isii walaal waa la yidhahdaa laakiin walaal wax kuu dhammaystiraya ma jiro kaaliya dhulkiina insha allahu tacaala ka shaqaysta haddii ilaa yidhahdo